Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ee maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay kulan ku saabsan mashruuca dhisidda u adkeysiga dhibaatooyinka soo laalaabtay, waxyaabihii u qabsoomay mashruuca, iyo xalinta caqabadihii jiray. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland, hay'adaha bahwadaagta ee wasaaradda iyo qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda Jubbaland. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ee maamulka Jubbaland, Faarax Mukhtaar Daawud ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
mashaariicda wax ku oolka ah ee hadda ka socda ee dowladda jubbaland ee waxaad ogtihiin muhiimadda uu leeyahay mashruucan ka wasaarad ahaan waxaan us- u sameynay guddi oo project coordination eh, committee loo yaqaano oo ka shaqayn doona mashruucan haddii ahaan lahayd isku xirkiisii ee, wada shaqayntii wasaaradaha bahwadaagta laha iyo hay-adihii ee, dabagalkii iyo qiimeyntii iyo transparency and accountability isla xisaabtankii iyo hufnaanta inay ka shaqeeyaan waxaan filayaa shirkan waa shirkii labaad oo noo qabsoomo marka maanta hadafka guud oo aan ka leenahay shirkan waxaa weeye inaan bal hay-adihii bahwadaagta ahaa iyo wasaaradihii la shaqaynayay aan update ka dhigaysano updatekaasoo ku saabsan maxaa qabsoomay mashruucii bricks tree maxaa ka qabsoomay ee, halkee wax marayaan maxaa caqabada soo wajahay caqabadihii sidee loo xalliyey maxaa nala gudboon oo shaqadii hore oo hor sii socotay aan ku dardargelin karnaa marka muhiimadeenna waa intaas aad baan ugu faraxsannahay marka waxaan ra- ra- rabnaa hadduu alla idmo hay-adihii inay presentationka noo soo bandhigaan kadibna wixii tale iyo tusaale ah ka dowlad ahaan aan ku darsano haddii ay caqabad jireenna caqabadihii aan sida loo gudbi lahaa ama xalkii hore loo gudbi mid ka fiican aan u raadin karnaa ka ra- aan raadinaynaa insha allahu tacaala biidnillahi kariim marka mashruuca wuu noo daahfuran yahay marka waxaan sugnaa waa presentationkii hay-adaha iyo taladii tusaale aan ku darsanay insha allahu tacaala biidnillahi alkariim aad baa umahadsantihin Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta la xisaabtanka mashruuca u adkeysiga iyo kahortaga dhibaatooyinka ku soo laalaabtay maamulka Jubbaland.